inkoo kale weliba maalinta hooska xuquuqul insaanka iyo hooswiinlan koostaba adduunka oo dhan welibana meelaha lakaqobday munaasabadaha kumude magaalooyinka soomaaliya sida magaalada baydhabo xarunta gobolka baay munaasabadda iyo weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed wasiire xildhibaano la taliyaal ururada haweenka ururada ku shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka eedaan dooda xuquuqul insaanka iyo bulshada qeybasha shalduwanga unkureen agaasimaha waxaada qorsheyntii siyaasadda ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska horumarinta xuquuqul insaanka koonfur galbeed asmo maxamed isaagana ku hadali munaasabada laakiin maadaama wal national ee international ee adduunkan lagu samaysadahay dartiye iyo geekantanskakoyni makadheerada hadalka khudbado badan injaran presentation antaa ku jeediin fadahayn maysin lahaha dhawaada sidoo kale ana kumada qeybashalduna ee ku qeybgalay munaasabada maalinta hooska xuquuqul insaanka ee dhinisha ku hadali un isxasuusin isxasuusin laayo xuquuqda baniaadanka iyada an badan fahamsana an badagna walku dhawaajiyay dadkii noo horreeyey ini oo muslum ana an badagna una in iska xadgudbana xuquuqda ilaaliyana marka may ragorna isxasuusinu kama hasanto wasaaradda iyo tiimka wasaaradda iyo howlwadanada ini ummadii oo dhan iska weeraan dowladii iyo roogto culumadii iyo roogto maamooyinka roogaan dhallinyaradii roogaan laakiin intii yaroon aan haysanay haddaan qarribno
oo qiimo leh haddii la yahay human rights day waa bani aadinka maalinta oo usuhusahay hortaba haquulahay laakiin isxasuusin leyo
lama dagiga kulley marka gudbayaw laakiin wayba muujihayaniina xaflada soo dhaweynta lemuujiya kasoo qaybgalka iyo khudbada la isii eedaan ka mahadsantiin eedaan ka faraxsana inaan ha ku qaybgala maalinta weyn oo wasaaradda haweenka ninka qobatii kulanka ninka qobati mustaqbalka socdooba sidii la roo jiid lahaayey xaqiiqatan wasaaradda waxqabadkii habandhigda waa un eeda markaatiin ku anaa oo ka urur bulsho ahaan una taageeran ku hayna una kula shaqeeyaaniyo maysiin lahaaha eedan mahadsantiin geedka meylku hadalaha ee xuquuqda aadanaha una muslimiinaana inta badan maybwaaha dadka xuquuqda aadanaha ilaaliyaa number one unuku ah laakiin raalliyahan u mumbadaniini haweenka gaar ahaan la dardaarme hartiyaalkan xaquuqyo ilaaliya raalliyin nagada xaquuqda kow meelax ka bilaawdaas walwal wala kiirin hartagaa kiirin hartagaa hoobad adheecdo la keeri qobati meelon oo dowladda injaarna dowladda burburti wasaaradii weeraray wasaaradooyin badan ay burbure masfaylan ay shaqeeyaan iyo s o s waliba haytayha hooyada meeleraay oo protectionka gurigooba oo mayleray banaanka bilaawkaba oo mayleray xaquuqdis lahan dhisne hooyadahan dhisne aawka dhanka kaalmayne lahan ka dadaalne lahan ilaaline owlaadoo lanin sheegne liin arna mayleray kan adeerkaw kan artigaw kan awoodaw kan ahyartaaw waa ini aad ogaato saan ilaali korn su-aalo meeliya mayba an ilaali korn an ilaali korneha haddii maylerayso wala nafta jeela ad walaalka la jeelad ilaaleedi hadiiska rasuulku may bahaayeen laa yuuminu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi markan wala naftan jeeli walaalkeen la jeelanay
wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwe nasir aweys sheekh xuseen oo munaasabada ku hadalyan ka dheerati muhiimadii elata maalinta xuquuqda aadanaga adduunka
aniga waxaan dhahaa wasiirka wasiirow sanadka cusub sharci cusub la imo dadkeena waxaa waqtiga inay ilaaliyaan waqtiga markii la ilaaliyo shaqo badanaa qabsoomayso waxaa arkaysaa wasaarada iyo xafiisyo oo saddex saaci bar la imaanayo waqtigii wuu dhammaaday taasina waxyaabaha oo waxay ka mid tahay in oo runtii xaquuq aadana ahaan aysan wanaagsanin waayo qofka markuu contractiga saxiixayo t o r uu saxiixayo waxaa ku qoran laba sac attendansigiisa uu lacagta ku qaadanaya laba sacaa ku qoran haddana meeqa sac uu imaade saddex saci bar uu imaade wuxuuna qoranaa laba sac waa taasna waxyaabaha waxay ka mid tahay oo runtii aniga aan jeclahay in sanad ta wax badan in laga bedelo u baahan dadka waxay u baahan yihiin heritage communication ay u baahan yihiin sida ilaahay uu qur-aankiisa noogu sheegay ama aayadiisa xadiiska ah man laa yashkuru annaas laa yashkuru allah marka qofka walaalkaaga kuu shaqeeyey oo adoonna wax lacag siinin adigoona maanta maxay wax maanta aasiisay aanan jirin laakiin waqtigiisa ku huray waqtiga waa sheega ugu qaalisan qofka bini aadanka la siiyo maanta intiina meesha fadhi maxaa u fadhisaa waqtigaa noo hurteen